ku dhowaad laba boqol oo dhalinyaro soomaali ah ayaa ku geeriyooday kadib markii dooni ay la socdeen ay ku degtay badda u dhaxaysa masar iyo gariga waryaheena kaahire xuseen saxnuuni ayaa warbixintan ku eegaya dareenka soomaalida masar ku nool
meelaha soomaalida ay isugu yimaadaan magaaladan qaahira gaar ahaan xaafadda caashira ayaa si weyn looga dareemayaa geerida ku timid in ku dhow laba boqol oo tahriibayaal soomaali ah oo intooda badan dhallinyaro ay yihiin dadka aan la kulmay qaarkood ayaa dareenkooda cabiray halka qaar kalena ay ku baaqeen in tahriibka la joojiyo si loo badbaadiyo dhallinyarada soomaaliyeed ee naftooda ku weynaya tahriibka khatarta badan maxamed cabaas wallaahi waa aad aan ku xunnahay shucuurteena haddaana jaaliidda masar weliba ardayda waxay nagu noqotay wax oo aan maaragta ilaa imaanta niyadeena maaragta ka bixila waana musiibo qaran oo maaragtay dalkii iyo dadkii iyo maaragta waxuu ahaaye maaragtay oo ku ah magacaygu waa cabdicasiis xuseen cabdi ku nool qaahira wallaahi dareenkayga haddaan cabiro kolley qof walba oo soomaaliya wuu dareemi karaa shucuur badan baa iga muuqata ummadda soomaaliya dhammaanteena way ka muuqataa waxaan dareemayaa ummadda soomaaliyeed ee ku baaba'day badahaas dhibaatooyin badan oo soo food saartay darteed inay sirtaa ayagoo nolol raadinaya magacay waa maxamed xasan xalane oo degan magaalada qaahira wallaahi dareenkaygu waa aad iyo aad waa kacsan yahay lama soo koobi karo sababtoo ah dhibaato badan baa dhacday laba boqol oo qof oo soomaaliya haddana dhallinyaro ah meel ay ku dhinteen waa arrin aad iyo aad wax laga naxa weeye waxaan ugu baaqi lahaa dadka dhallinyarada ah ee hadda raba inay tahriibaan inay ku waana qaataan wixii ka dhacay hadda maalmahan lagu jiro gudaheeda dadkii meesha ku le-day waa inay ku waana qaataan waalidiinta soo dirahaya ama lacagaha siina qarashka ku bixinahaya inay ilmahoodu baddaas laqdo ayagana waxaan ku talin lahaa inay kuwaantoobaan waxaas ayna ilmahooda u naxaan iyo awlaadooda dhinaca kale waxaa jira dadaalo ay wadaan qaar ka mid ah horjoogayaasha jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka masar si wax looga qabto dhibaatada tahriibka abuukar aadam sheekh mursal oo ah guddoomiyaha ururka ardayda dalalka afrika ee dalkani ayaa ii xaqiijiyey inay jiraan xiriiro ay ku doonayaan sidii ay ula kulmi lahaayeen madaxda dowladda masar si wax looga qabto tahriibka runtii arintan waa arrin aad iyo aad naxdin u leh marka dadaalo badan ayaa jiro oo dowladda masar ay aan ka codsanay inay waxaan ay joojiyaan madax badan aan la hadalnay waa waxaan ku rajweynahay inay inay joojin doonaan sababta oo ah yacni arrintani arrin oo ma aha gacmaha laga laaban karo cabdixakiim jaamac yuusuf oo ah cilmibaare soomaaliyeed oo degan magaaladan qaahira ayaa isagu rumaysan shaqola'aanta ka jirta dalka soomaaliya inay qayb ka tahay waxyaabaha dhiirigelinaya in dhallinyarada ay kasoo tahriibaan dalkooda waxa uuna ugu baaqay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulada kale ee ka jira dalka soomaaliya inay u istaagaan sidii wax looga qaban lahaa tahriibka waxaan ugu baaqayaa dowladda dowladda dhexe iyo maamul goboleedada in dhallinyarada soo tahriibaya in wax laga qabto oo shaqo loo abuuro oo la ogaado oo dhaqaale lagu bixiyo sidii loo joojin lahaa arrinka waxaan doonaynaa baaqaas inuu gaaro waalidiinta waalidiinta wiilashaas dhalay oo wiilasha waxbartay iyo dadka waxbartay soo diraya oo ku dhiirigelinaya inay yurub usoo tallaabaan waxaan dhihi lahayn waddankooda ha joogaan waddankooda wax oga dhaamo ma laha marka laga soo tago dareenka iyo baaqa ka soo baxaya jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka masar dadka qaar ayaa rumaysan waxyaabo laga soo dhaadhiciyey dhallinyarada soomaaliyeed inay qayb ay ka tahay dhiirigelinta tahriibka sida haddii qofka uu ku dhinto badda inuu yahay qof shahiid ah haddaba sheekh cabdiwahaab nuur ufurow oo ah guddoomiyaha culummada soomaaliyeed ee dalka masar ayaan weydiiyey sida uu arko fikradaha dhallinyarada tahriibdoonka ahi qaarkood ay aaminsan yihiin dadka waxaan dhihi lahaa yaa been loo sheegin ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiis wuxuu ku yidhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima marka dadka meeshaan ku wada dhintay dad waxa waaye oo u socday waaye safar oo hayr safar oo waxay u socdaan maca oo aan ahayn cibaado ah marka dadka walaalaha ama dadka ilmaha dhalay waxaan ula dardaarmayaa in ilmaha ay ay lacagta ay usoo dirayaan ha ka joogaan waxaan wax waxa waaye oo tahluku waaye walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima shahiid lama dhihi karo qofkii shahiid uu dhahan wax kama jiraan been waaye marka shuhadadu waa la yaqaanaa culimmadu dawaabiday u dejiyeen shuruucay u dejiyeen ninkii baddan ku dhinto shahiid lama dhihi karo ha laga digtoonaado maalintii shalay ayay ahayd markii ay soo baxeen wararka sheegaya geerida in ku dhow afar boqol oo muhaajiriin ah oo laba boqol oo ka mid ah ay yihiin soomaali isugu jira gabdho iyo wiilal kadib markii ay la degtay doonidii ay saarnaayeen sida wararku ay xaqiijinayaan dhowr iyo soddon qof oo muhaajiriin ah oo saddex iyo labaatan ka mid ay yihiin dad soomaali ah ayaa ka badbaaday doonida ku degtay badda u dhexaysa liibiya iyo masar kuwaasoo haatan ku sugan dalkaasi griiga xuseen saxnuuni v o a qaahira